gogob haddaad tihiin fariin gaaraban
asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu canow wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalka warbaahinta star f m siddeetan iyo sagaal dhibic shan magahatis kismaayihiina waaxageeda idiin soo gaarayo kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan uga hadli doono horumarinta haweenka iyo tacadiga ka dhanka haweenka oo ay soo agaasintay hay-adda s w s o oo kaashanaysa alban association barnaamijka waxaa martigu ah haweenka ku dhaqan magaalada kismaayo oo ay ugu horeeyaan falxado cabdulaahi maxamed suleeqo axmed naaji faadimo maxamed cabdi luul maxamed guure abshiro khamiis ismaaciil faadimo cali aadan martida barnaamijka ayaan soo dhaweynayaa ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa faadimo maxamed cabdi oo ku magac dheer barrey faadimo kusoo dhawoow barnaamijkan gaarka aan uga hadleyno horumarinta haweenka iyo tacadiga ka dhanka ah haweenka su-aasheena ayaa waxa ay tahay sidee looga hortegi karaa tacadiga haweenka kudhaqhabeenka soomaaliyeed
aad baad u mahadsan tahay dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay subax wanaagsan marka aan gudagalo su-aasha ah haweenka soomaaliyeed sidee looga dabartiri karaa tacadiga waxaan dhihi karnaa ama aan dhihi karnaa haweenka soomaaliyeed waa haween la daala dhacayay muddo soddon sanaa dhibaatooyin oo ay u horeyso in ay maxay ahayde ay ay ay ku dhibaat ku howlan yihiin shaqa howleedkii gurigooda ama nolosha qoyskooda taas ayaa keenaysa inay ku dhacaan tacadiyo iyo dhibaatooyin oo ay ugu horeyso in ay kaabayaashii qoyska oo dhan gabdhuhu muddadii soddonka sanaha ay gacanta ku hayeen hadday tahay quudintii reerka haddii ay tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay aasaaskii guud ee reerka dhammaantood haweenka soomaaliyeed waxay ahaayeen haweenkii soddonka sano u babcadhigay arintaas adag ee lama taabtaanka ah iyadoo taasis dhacday ayay qeyb ka tahay inay tahay tacadi arintaasi waayo diinta islaamka waxay sheegaysaa in haweenka loogu adeego guryahooda maadaama ay yihiin marwooyin oo ay yihiin haweenku ay yihiin marwooyinkii ummadda soomaaliyeed hadday raadisay gabadhii cuntadii reerka iyo waxbarashadii iyo biilkii reerka ee aasaasiga ee looga baahnaa ninka ee waxay noqotay arintaas inay dhabar ka saarato ayna ku dhacday tacadi waxaan uga jeedaa tacadiga guud ahaan haweenka soomaaliyeed way qabaan oo ay ku qabaan inay hawshii guud iyo midii gaarheedba isa saareen laakiin waxaan dhihi karnaa haweenka soomaaliyeed way dhabar adag yihiin iyaday taasi u dheer tahay in haddii ay waxbarteen iyo haddii ay shaqo raadsanayeenba ay iyana dhibaatooyin ku dhacaan hadday duurka aadaan oo reerbaadiye yihiin ama beero faranayaanna ay tacadiyo ku dhacdaan haddii ilmihii lagu tuuro haddaan biilkii la siin haddii la kufsado haddii la dilo intuba waxay u raacaysaa tacadigii ahaa in qoyskii guud ahaan lagu dayacay bay intiina usii raacaysaa marka waxay noqonaysaa in haweenka soomaaliyeed soddonkii sana ay ku dhacday tacadi aada u xoog badan oo ah mid guud oo mid yar iyo mid weynba saamaysay
aada baad umahadsan tahay barey waxaan siinayaa luul maxamed gure ayaan siinayaa su-aasha doorkeeda sidee lagu horumarin karaa haweenka haweenaha ku nool dhulka soomaaliyeed soo dhawow
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan soomaali weynta ku nool gobolka jubbada hoose ee kismaayo haddaan u baxo su-aashii lay weydiiyo ah sidee loo horumarin karaa haweenka haweenka waxaa loo horumarin karaa marka koowaad waa in beyska laga soo dhisaa loo sameeyaa aqoon dheeraada la siiyaa waxbarasho ay helaan seminaaro laga qeybgeliyaa midda kale horumarka maanta uu soomaaliya ku tiirsan yahay waxaa hormuud u ah haweenka soomaaliyeed iyagana waxaan leeyahay in ay iskaashi samaystaan oo dhaqaalo ah haddaba waxaa ganacsiga u badan hadda waa haweenka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed oo aada u dhiirigeliyo oo shaqooyinka hadda ee ka socda ha noqoto xag ganacsi xag kale xaq dhaqaalo soddonkii sano oo hadda soo jirnay haweenka waxay horumar u gaari karaan iyagoo iskaashin samaysto iyagoo wada shaqeyn hela iyagoo ay samaystaan gruubyo oo gruubyo ah ee iskaashato ah iyagoo midda kale aqoonta loo dhiso tababaro ay helaan waayo kastoo xoogaa cilmiga xaggeeda ah haweenku waxay u baahan yihiin tababaro haweenku waxay u baahan yihiin in beeska laga soo dhiso xagga waxbarashada ah marka intaa hadday isku helaan waayo soddonkii sanoba hadeertaan iyagoonan aqoonna lahayn ayay soo dhiseen horumar ganacsina ay samaysteen ganacsiyaha u badan oo hadda lagu shaqeynaya weliba hadda ragga hataa badana ay ku shaqaysanayaan waxaa iskale haweenka marka waxaan leeyahay waa in haweenka la garab istaagaa waa in haweenka beeska laga soo dhisaa waa in haweenka ay helaan aqoon dheeri ah su-aasheeda intaa aga baxaa jawaabteeda taasi waxaa luul maxamed goora ayay ahayd waxaan siinayaa abshiro qamiis cala ayaan siinayaa doorkeeda su-aasha abshiro su-aasha waxay leedahay sidee lagu horumarin karaa haweenweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan dadweynaha soomaaliyeed fikirkaaga su-aasha
bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa abshiro khamiis ismaaciil aada baa umahadsan tahay runtii horta haweenka waxaa lagu horumarin karaa in ay helaan tababaro in la helo dallad ay ku midoobaan waxaa kaloo lagu horumarin karaa in la maalgeliyo maxaa yeelay ayaga ayaa hadda ismaalgeliya ayaga ayaa isa soo saara ayaga ayaa horumarkooda ka shaqeeya marka sidaas ee tahay haweenka waxaa lagu horumarin karaa in juhdi badan la geliyo in dallad loo sameeyo inay isku xirnaadaan in goobahooda ganacsiyadana loo kobciyo si ay horumar u gaaraan
marka ayaa looga baahan yahay in sidawacaasi iyo horumaradaasi ay sameeyaan waxaa looga baahan yahay hay-adaha iyo dhammaan dowladda iyo sida wasaaradda haweenkao kale ee micnaha annaga nagu mana sheeganayso waxaa la rabaa intaas qusaysoo dhan in ay wax ka qabtaan oy gacan bir ah ku qabtaan haweenka si ay horumar iyo u gaaraan higsigooda maxaa yeelay haddii haweenka la hormariyo dalka xataa wuu hagaagayaa waxaa soo baxaya uwad wanaagsan waayo waxa ay qaataan iyo waxa juhdiga la geliyo waxay dib kula noqonaysaa reerka marka waxaan dhihi lahaa haweenka in gacan bir a lagu qabto layska kaashado dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha inta qusayso si ay mustaqbalka dhow ay u noqdaan dad ayagu ka mira dhaliyo howlahooda
aadaad umahadsan tahay abshiro khamiis ismaaciil waxaan siinayaa falxado cabdulaahi maxamed ayaan siinayaa doorkeeda su-aasha sidee lagu horumarin karaa haweenka ku nool guud ahaan soomaaliya aqoontooda xirfadooda doorkaaga
bismillaah aada umahadsantihiin idaacadda star f m suwax wanaagsan dhammaan waxaan salaamayaa bulshaweynta ku dhaqan magaalada kismaayo ee su-aasha ay weydiisa haddaan ka jawaabo sidee lagu horumarin karaa doorka waxaa isleeyahay waxaa lagu horumarin karaa horta kow haweenka kow fasti in laga soo dhiso guryaha ay ku nool yihiin waxaa ognahay in gabdhaha xagga waxbarashada laga maxay aheeto daciif kaga yihiin loo adeegsada waalidka in maxay aheeto gabdhaha u shaqeeyaan camal oy isdhahaan gabar haddii wax barna wax faa-iido ee leedahay ma lahan fasti waalidka horta gabdhaha inay guryaha kasoo dhisaan mar labaad markii labaad gabdhaha ay naftooda ayaga inay maxay aheeto isku gartaan in ay wax qaban karaan yacni waxaa ognahay waxay isdhahaan markasto wiilasha meesha galaan gabdhaha ma geli kartiin laakiin taasi waa been yacni haddee tartanto gabadha ama maxay ahayd waxbarashadeeda ay kusoo baxdo inay gabdhaha wiilasha la simin karaan la simnaan karaan hadda waxaa ognahay sanadaha u dambeeya iskuulaadka magaalada kismaayo waxa kaalinta galaa waxay ahaayeen gabdho wax taasna waxay muujinaysaa in dadaal dheer ah ee sameeyeen gabdhaha intaas inta kasii wadaa leeyahay xagga siyaasadda hataa in gabdhaha ay ku firfircoon yihiin xagga xafiisyada hataa gabdhaha waxaa ognaya inay yihiin maxay aheeto hooyo soomaaliyeed in dhib iyo dhibaato aysan rabin xafiiskii la geeyo gabar waaway ka muuqataa oo waa la arkaa waxyaabaha laga qabto marka waxaa leeyahay gabdhaha waxbarashada inay ku dadaalaan oo banaanka ay usoo baxaan guryahan ay kasoo baxaan maxaa caqabada oo hortaagan horumarinta haweenka soomaaliyeed xilligan
bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay idaacadda star f m dadweynaha soomaaliyeed waxaan leeyahay maalin wanaagsan haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed waxaan har iyo habeen u taagannahay maxay ahayd horumarinta haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool jubbaland kismaayo waxaan le waxaan ka hadlaynay horumarin inkastoo su-aasha ay dad badan ka hadleen caqabadaha hortaagan gabdhaha waxa waaye iyagoo waxaa loo baahan yahay inay macnaha isku duubni isaga celiyaan wixii dhibaato ah oo ka hor imaan kara ayna isu qarinin inta ka hor aan kasii daynay idaacadda in macnaha aadan u hiilinin qofka dhibaatada geystay oo aad raadisid oo aad walaalkaa u qabatid walaashaa u qabatid jirdil baa ku jira tacdiyada wax badan waaye kufsi keliya ma ahan guurka oo qasabka ah naftigeeda wuu ku jiraa waxyaabo badan ayaan ay u baahan yihiin gabdhaha in loo qabto annagoo ku hadlaynaa haweenka firfircoon ee jubbaland guddoomiyuhuna uu ag fadhiyo waxaan leeyahay waa inaan helnaa tababaro waa inaan helnaa wacyigelin waa inaan helnaa in macnaha sidii aan uga hortegi lahayn tacadiyada ka dhanka ah dumarka waxaa idinkula talinayaa haddaad tihiin haweenka soomaaliyeed in loo hiiliyo qofka dhibanaha ah lagana hiiliyo qofka dhibka wada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taasi waxaa ahayd suleeqo axmed naaji ayay ahayd doorka su-aasheeda qaadanaysay meel walba aad joogtaan si walba maqalka idiin soo gaaraya idaacadda star f m subax wanaagsan barqa suuban ayaa idin leenahay waxaad degeysanaysaan barnaamijkii gaarka aan uga hadlayna horumarinta haweenka iyo tacdiyada ka dhanka ah haweenka marti badan oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa barnaamijka martigu ah intaan aadin faadumo cali aadan waxaan dib ugu laabanayaa faadumo maxamed cabdi gudoomiyaha haweenka degmada kismaayo ayaan aadayaa maxaa caqabada oo hortaagan xilligan horumarada haweenka ku nool guud ahaan dhulka soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay mar labaad waa kaaga mahad celinayaa su-aashaada saxda saliimka ah marka aan ka naqacdo xagga caqabadaha haweenka soomaaliyeed waad ogtihiin caqabado badan baa haysta oo ay ka mid yihiin in aan haweenku shaqaaqda aasaasiga ay raggu ka shaqaysto aan loo madax bannayn waad ogtahay siyaasadda in haweenka lagu cidhiidhiyo waad ogtahay in maaragtay shaqooyinka dawliga ah lagu cidhiidhiyo waa ogtahay in ganacsiga lagu cidhiidhiyo dhammaanba haweenka soomaaliyeed caqabadaha haystaa koo waxa waaye iskaashi la-aan dhexdooda oo jirta inayn iskaashanin iyagu oo yn isku taageerin ama siyaasad ama dhaqaale ama cod waxaa kaloo jirta caqabada kaloo jirta waxaa waaye aqoon la-aan baahsan oo ayna lahayn waxaa kaloo jirta caqabadahan haystaa waxaa waaye in ayn gabdhihii waxbartay oo waxbartay oo jaamacadaha bartay ama master ama digrii haystay ama b h d haystay aan meeshii ay mudnaayeen loo dhigin oo ah in shaqooyinka waad ogtahay dalkeena soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa barnaamij layidhaha four bonty five qaybna ay ka noqotay shaqooyinkii ay gabdhuhu heli lahaayeen in ay four bonty five kaasi la degto oo ninka la weydiiyo inuu gabadh shaqaalaysiiyo uu ka doorbido inuu nin jifidiisa ah ku qanciyo oo uu geeyo boosooyinkaas xagga kale gabdhaha waxay ku bixiyaan dhaqaalahooda gurigooda iyo caruurtooda waxay ku tahay caqabad iyagan gacan kala helin ayay waxa iyagu maareeyaane ku shaqeeyaan ayay ilmahoodii ku celiyaan halka raggu oo uga faa'iidaysto inay xil ku raadiyaan ama ay wax kale ku qabtaan marka haweenka waxaa haysta shaqooyinkii aan loo ogolayn kow waxbarashadiiyo ku yar laba dhaqaalahoodiiyo hooseeya iyo isku xidhnaankii haweentoo yar taas ayaa nagu ah caqabad oo aanu u nisbaynayno ama aanu u qodobaynayno inay four bonty fiveka iyo dhaqanka tahay taas ayaa keentay in ay haweenku ragaad ku noqdo oo aan waxbarashadoodii la arkin ganacsigoodii la arkin iswadajirkoodii la arkin guud ahaanna ay ku tahay haweenka soomaaliyeed meel kastay joogaan caqabad aad baadna u mahadsantihiin su-aasha wanaagsan ay weydiisan waa idinka mahad celinaya aad bay u mahadsan tahay luul maxamed faadimo maxamed cabdi aan iraahday gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada kismaayo waxaan aadayaa faadimo cali aadan balse intaan aadin dhegeysta haddii haatan barnaamijka aad la soo qabsatay waxaad dhegeysanaysaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay horumarinta haweenka iyo tacadiyada ka dhanka haweenka oo ay soo agaasinta hay-adda s w s oo kaashanaysa alban association idaacadda star f m megahatis kismaaye iyo nawaaxigeedan waad naga maqlaysaan qaybihii dhexe ayaan bartanka uga jirnaa waxaan aadayaa faadumo cali aadan iyo su-aasha doorkeeda faadumo sidee looga hortegi karaa tacdiyada ka dhanka ah haweenka soomaaliyeed iyo kuwa ku dhaqan dhulweynaha soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa bulshooyinta ku nool ee magaalada kismaayo haddaan u dhaadhaco su-aasha ahayd sidee looga hortegi karaa tacadiyada ku dhaca haweenka ka dhanka ee haweenka tacadiyada haweenka waa wax ballaaran waxaa ka mid ah in meelaha gaarka ah oo sida meelaha ay ka shaqeeyaan gabdhaha in tacadiye ay kala kulmaan kuwa shaqeeyo oo waxaa kaloo jirto inay waxaa kaloo jirto tacadiyada inay ku dhacdo gabdhaha iyagan laftirkooda guryaha ka shaqeeyo waxaa kaloo jirto inay tacadiyada ku dhacdo gabdhaha yaryar under ageka ama hadda soo koraayo oo da-doodu ay yar tahay oo loo geysto tacadiyo ka dhan ah bili-aadamnimada marka waxaa looga hortegi karaa aan leeyahay in la helo cadaalad cadaalada markaan leeyahay waxaa waa in la helo maxkamadii iyo booliskii oo si fiican uga wada shaqeeyo waa in la helo gudiyaal ka shaqeeyo gudiyo ka shaqeeyo arrimahan tacdiyada inkastoo ay jiraan laakiin lasiiyo tababaro waa in dadka lagu baraarujiyo laftirkooda inay jiraan meelo loo dacwoodo meelo qofka markuu tacadiga laftirkiisa uu la kulmo marka mid jireed iyo mid nafsi waa tacadiga labay u kala baxaan mid jir ahaan qofka loo dhaawaco iyo mid nafsiyan iyo mid nafsiyan loo dhaawaco oo qofkii uu ku dhaco waxyaalaha la dhaho emotionalka ama qalbiyan ee u xanuunsadaan ee qalbiyan u xanuunsada qofka oo loo dhaawaco qalbiyan iyo qof jir ahaan loo dhaawaco marka qofka jir ahaan loo dhaawaco meelihii uu la xiriiri lahaa in lagu baraarujiyo inay jiraan isbitaallo u adeegayo ama qeybo u adeego oo dumarka haddii ay la kulmaan tacdiyo jireed sida mararka qaarkood hadduu dhaca kufsi oo kale in ay jiraan meelo looga daweynayo loogana hortegayo si uusan ugu dhicin cudurada halista ah isbitaalka weynaa ka mid ah m c h yada ah ka mid ah oo hadday tagaan looga adeegayo waxaa looga hortegi karaa marka dhibaato inay dhacdo intaasa aniga ah ay la tahay iyo in kaloo badan way jirtaa waxaad maqlaysaan barnaamijka gaarka ahaa ee ay soo hogaansatay hay-adda s w s o oo kaashanaysa alban association adigay maqlaya idaacadda maqalkeedu uu soo gaarayana qeyb ayaad nagala noqon kartaan idinkoo wax su-aala qaba nagu soo weydiinaya qadka taleefonka oaan dhageystayaasha u furi doono eber lix hal toddobo afar lixaad konton iyo afar ayaad soo wici kartaan oad barnaamijka qeyb kaga noqon kartaan idinkoo wax su-aala aada qabtaan oo aada martida barnaamijka aada u qabtaan soo weydiin karaa maalin wanaagsan barqa wanaagsan ayaa idi leeyahay eber lix hal toddobo afar lixaad konton iyo afar ayaad soo wici kartaan wix su-aal aada qabtaana aada kusoo weydiin kartaan martida barnaamijka waxaan aadayaa luul maxamed guura ayaan aadayaa iyo doorka su-aasheeda maxaa ka mid a luul tacadiyada ku dhaca haweenka wacyigelinse ma sameysaan haddii aad tihiin haween weynaha ku nool ee magaalada kismaayo
bismillaah waan dhowahay walaal tacadiga ku dhaco haweenka waxaa ka mid ah koow midda jir ahaaneed ku dhaca ee qoyska iyo iyada ah in xitaa ay noqoto in xitaa fuquuqa ka naftankiisa waa tacadi ku dhaca haweenka oo dhibaato weyn oo na ragaadiyey ah tacadiga kale waxaa ka mid ah marka ay gabadha u baahato shaqo oo iyadana tacadi uu ka hor imaanayo midda kale iyada hadday maanta ay damacda in ay dowladii ama ay ka mid noqoto naftikeeda lagu xiraayo dhaqaale oo iyadana ay tahay tacadi iyadoo hataa hadday hadda maanta imtixaan gasho laga yaabo inay gabadhi maanta imtixaanka shaqada ay ku raadsanaysa ay noqoto kaalinta koowaad taas oo haddana aan loo ogoleen qofta haweenka eedoo noqonaysa in ay caqabad ku noqoto sidii lagu soo saari lahaa gabadhaaseeto iyada naftikeeda waa caqabad hortaagan gabdhaha soomaaliyeed midda kale tacadiga ku dhaco ee dumarka waxaa ka mid ah jirdilka oo ay la kulmayso waxaa ka mid ah ee, gu- guurka degdega ameerijka oo iyadoon da-deeda gaarin iyada naftirkeeda waa tacadi oo gabadha loo fiirinayo dhaqaale intii laga qaato gabadhaasita meel ku habooneen ee, la- la- la- ee, gelayso waxaa kaloo dhici karta gudniinka fircoonka ah oo iyadana ay dhibaato weyn ku noqonayso xagga dhalmada een, xagga maxaa la dhahayay dhiigbaxa een, xagga guurka naftikiisa een, xagga miskixiinka ah oo iyada naftirkeeda ay dhibaato ku noqonayso een, gabadhii Een, mida kale hadda gabadha iyadoo yar oo maanta ay dadaalayso waxaa laga yaabaa inay meel shaqo ka raadsato shaqadaasoo lagu xiro jirkeeda naftikeeda oo lo- la leeyahay ii- ii horumari haddaa shaqadaa u baahan tahay naftikeeda waa tacadi Een, markay maanta ahaan gabadhii ay usoo istaagto in ay kursi ay iyada leedahay ee u olo oleyso een, laga soo marayo dhanka oo odaga ah oo la leeyahay een, reer hebelaa qaba ama reer hebele u dhashay ee kursigaas ma geli karto iyadoo maanta wax usoo saaraya sida aan anaga hadda nafsad ahaana aan hubno ama aan isku aan leenahay waa sameyn kartiin kartideenna ah in aan maanta reerkeenni aan wax u qaban lahayn soomaali weyn wax u qaban lahayn aan wada simi lahayn soomaaliyoo dhan ee mid u wada ahaan lahayd gabadhaas hadday maanta kursigaas ku fadhiisatay inay soomaaliyoo dhan ay tahay kursi soomaali weyn ee leedahay ayaa haddana gabadhii tacadi loogu sameynaya laleeyahay reer hebelaa qabo kursigaas ma geli karto Ee, ma usoo safan karto beri kamaale ninkii qabay iyo reerkii siinaysa taasna waa tacadiga dumarka mar walba hortaagan ee lagu daciifinayo tabarta ee haweenka ah Een, midda kale waxaa jirta aflagaado dheeri ah oo loo geysanayo gabadhii oo taasoo lagu dilayo qalbigeeda iyo quluubteeda dhaawaceysa ah Een, marka way badan tahay tacadiga haweenka loo geysto Een, een, kufsigaa jirto Ee, gabadhi marka waxaan dhallinyarada soomaaliyeed aan ka waaninayaa ama guri ha kula joogto een, oo aad qabtid ama si kale waa walaasha ee, waa mar waa hooyada mar waa walaasha mar waa garabkaagi mar waa gabadha aad dhali doonto marka waxaan leeyahay waa in wa- walaalayaaloo loo fiiriyaa haweenku inay yihiin mar walbaba udubdhaxaadka een, een, een, maanta ee, ee, dhibaato kasta iyo wax kasta maanta soo samayta bixiya inay tahay marka waxaan leeyahay ee, dumarka ha loo naxo ha loo naxariisto een, hoosna ha loo eego maalin wanaagsan subax wanaagsan barqas suuban ayaa idin leenahay dhegaystayaal idinkana qayb ayaad ka noqon kartaan idinkoo wax su-aala qaba oo martida aad soo weydiin kartaan toddoba afar lixaad konton iyo afar ayaad naga soo wici kartaan oo lambarka idaacadda doorka dhegaystayaasha ayaan eegi doonaa walaalka qadka ku jira halo assalaamu calaykum halo waan ka xumahay walaalkaasi qadka taleefonka ayaan ka go-ay intaan isjaleecin dib iisoo beegsa ayaan leeyahay dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii gaarka ah aan uga hadlayna horumarinta haweenka iyo tacdiyada ku dhaca haweenka oo ay soo agaasitay hay-adda s w s o oo kaashanaysa alban association dhegaysta adiga maqalka idaacadda uu soo gaarayana qayb ayaad ka noqon kartaan idinkoo soo wacaya lambarka idaacadda eber lix xal toddobo afar lixaad konton iyo afar ayaad soo wici kartaan walaalka halow assalaamu calaykum walaalo soo dhawow magacaaga iyo halkaad iga soo begsanaysid caaqil ee, barnaamijku waad la socotaan filayaa ee, su-aashaada
waa waxaa u jirtaa gabdhaha soomaaliyeed inta badan waxaa ku dhacda maxaa la lahaa maxaa la dhahaa kursi hadday noqoto tacdiya hadday noqoto maxaha maxaa la lahaa taas oo hab ee dadkii dhalay ama waalidka waayo gabadha markay maxaa la dhahaa kursi loo geysto waxaa maxaa la dhahaa lacagta maxaa la hoos u dhigo maxaa la dhahaa xaqeeda waa odayaal soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa ka raadinaya hanti ama lacag inay ka sameeyaan eh, dib u ku dhacay maxaa la dhahaa odaygi aabbaha dhalana maxaa la dhahaa sidoo kale asaga gabadhiisa dustahay gabadha iyo ceeboobin duceeb qari kana maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa raa- raaka ayaa ka raacay odayaasha sidoo la mid noqonayo oo wixii gabadha xaqeeda qarinayo arrintaas see lagu sii karaa gaa weydinaya hablaha soomaaliyeed Eh, Ee, way ku maqlayaan haweenweynaha ku dhaqan ee, su-aashaada sidee ee, loo joojin karaa in ee, tacaddi ku dhaca haweenka oo ay waalidiinta ama odayaasha ay qaataan ee, gunooyin ayuu yidhi ee, dhegaystahaasi waxaan filayaa su-aashiisa inaad dugateen walaalka kale ee xiga ayaan siinayaa kadib ayaan isku qabanayaa doorka dhegaystayaasha su-aalaha dhegeystayaashu waan ka xumahay walaalkaasi intaan isjaleecin qadka taleefonka ayaa ka go-ay dibiisoo beegsa ayaan leeyahay toddobo afar lixaad konton iyo afar ayaad soo wici kartaan waa lambarka idaacadda waxaad dhegeysanaysaana barnaamij gaar oon uga hadlayna horumarinta haweenka iyo tacdiyada ku dhaca haweenweynaha soomaaliyeed barnaamijkani waxaa soo agaasintay hay-adda s w s o oo kaashanayso alban association idaacadda star f m-na waad kala socotaan waxaan aadayaa martida barnaamijka ayaan aadayaa iyo su-aashii dhegeystaha abshiro khamiis ismaaciil ayaan soo dhaweynayaa iyo jawaabta dhegeystahaasi
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد والسلام يا ستار اف ام إن runtii n arintaas ayada ah waxaa lagu joojin karaa in gabadha markii dhibaato la gaarsiiyo ama la kufsado ama wax kalaba xataa jirdil lagu sameeyo waxaa usoo gurmada odayaal n gabadhii waxaa laga yaabaa ninkii kufsaday in loo guuriyo waxaa laga yaabaa ama ninkii dilay in lagu soo celiyo oynan wax dhaqaale hadan aysan arkin runtii arintaas waa arin aad wax laga xumaado ah waaye waxaana jecelnahay in laga gudbi doono insha allahu tacaala maxaa yeelay waxaa jirta hadda meelo lala xiriiro gabadha haddii dhibaato gaarto oon oday usoo kaxaysanaynin hooyo aynan u kaxaysanaynin wax kale aysan u kaxaysanin ay la xiriirayso sida lambaro gaar ah hay-ada ka shaqeeyo waxaasoo dhan ayaa hadhow laga caabinayaa ilaa xataa haddii ninkii dhibaatada u geysta la helo ilaa maxkamad waan la koreynaa insha allahu tacaala taas iyadoon la kaashanayno dowladda waxaan rajeynaynaa taas ayada in laga gudbi doono gabadhu hadday ayada qarsato ee waxaadii odayaal ay u gudbisato waxba lagama qaban karo laakiin lambarada wacyigelinta ee idaacadda ka baxayo iyo hay-adaha iyo annaga si gaar hadday noola soo xiriiraan waxbaa laga qabanaya iyadoona oday iyo midna loo soo marsiinayn sharcigana waa lala tigsanaya insha allahu tacaala ee adiga muwaadin ha qarsan dhibka ku gaaray si lagu caawiyo waxaan filayaa dhegeystayaasha kale baahida su-aalaha qaba ee su-aashaasi la xiriiray inay ay fahmeen dulucda jawaabta walaalka qadka ku jira ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum cabdulaahi barnaamijka waad la socotaan filayaa adiga hore aliya cabdulaahi iska yara bakti aalada aada naga dhegaysanaysa suu ismaqalkan u noqdo bint fasiixa soo dhawow su-aashaada waan ka xumahay cabdulaahi waxaad moodaa inuu isku soo dhaweeyey aaladda uu naga dhegaysanayey dhegaysta markaad isoo wacaysid iska fogey aaladda aad naga dhegaysanaysid suu ismaqalkeenu u noqdo mid fasiixa toddobo afar lixaad konton iyo afar ayaad soo wici kartaan waa lambarkii idaacadda adigoona su-aasha aada qabtid oo martida barnaamijka weydiin kara subax wanaagsan barqa suuban ayaa idin leeyahay toddoba afar lixaad konton iyo afar ayaad soo wici kartaan waa lambarka idaacadda adigoo su-aashaada weydiinaya martida barnaamijka waxaan aadayaa raxmo awees ayaan aadayaa oo barnaamijka qeybka ah iyo su-aasheeda raxmo sidee lagu horumarin karaa haweenweynaha soomaaliyeed iyo fikirkaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa raxmo aweys axmed n haweenka waxaa looga hormari karaa haddii jirto cadaalad n haweenka haddii cadaalad jirin horumar ma jiro haweenka waa idin dhalay waa idin soo koriyey waa idin soo barbaariyey waxbarashaa la idin geeyey waa la idinka soo daalee fooshii ogeyntaa la idin soo maray haweenka maxaa u diiday horumar marka n taas waxaan ani oon aqligee ama niiday ahaan inaa jirin cadaalad oo cadaalad dara jirto owgeed iyo haweenka u liito marka waxaan dhihi lahaa dowladda iyo maamulka waxaan ku codsan lahayn inaa maamooyinka kor loo qaado gabdhaha oo tacdiyaha loo geysto inaa walaalihiin ay yihiin fahma inaa hooyihin yihiin fahma marka waxaan rabi in waxaas lagu hormaro oo laiska dhaafo sumciddii dowladda ka ciyaarayso sababtoo ah adoo dowlad ah oo sheeganaysa in aad dowlad aad tahay oo wax maamulayso haddina haddii lagu dhao dowlad hebel meeshii degan kufsigaa ku dhacaayo dhibaa ku dhacaayo marka ma fiicna sumcad xuma ay dowladdan ay u tahay waxaan dhihi lahaa dhalinyartayno ilmahayno walaalahay inay joojiyaan waxaan ay samaynayaan ilaahay ha ka cabsadaan ha joojiyaan si loo hormariyo haweenka xaqan halayska ilaaliyo mar walbana hal garab istaago haweenka aad iyo aad bay uliidsan yihiin waayo idinku boqol waa ayagu konton waay kontonnimada ha u yasane war kor u qaado hooyinkiin waaye waa idin salaama walaaleya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka gaarka aan uga hadlaynay horumarinta haweenka tacadiga ka dhanka haweenka oo ay soo agaansitay hay-adda s w s o oo kaashanayso alban association dhegeystayaal idinkana qayb ayaad ka noqon kartaan idinkoo soo wici kara lambarka idaacadda toddoba afar dhexaad konton iyo afar walaalka qadka teleefonka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعبد الله موسى بن الحسن. أنا في برنامج أنا أقول لكم شفتي نفسي لوكا وعندي معنى هذا المجتمع فإنتي سأسوق المسؤولية الله إن الله تعوي مع إن معنى في معنى أنا أوين وأنا أوين وأنا أوين وأيو يمتي وأنا
Eh, waad mahadsan tahay maxamed muuse iyo haag godka dhuxusha eh, su-aashaasi kasoo dhiibanayay maryan eh, maxamed ayaan siinayaa gudoomi- maryan eh, mahad ayaan siinayaa gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka jubbada hoose si dhegeystayaal su-aashiisa iyo su-aasha kaleba ee aan weydiin doono ay uga jawaabto balse walaalka qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum ka xuma soo dhawow walaal eh, magacaaga iyo halkaad iga soo begsanaysid haye faadumo barnaamijku aad la socotaan filayaa su-aashaada waxaan filayaa walaashaasi su-aasheeda inay u dhegneed ee gabdhaha soomaaliyeed iyagaa istayaacay oo inay gurigeeda joogaan iyo su-aashii kale walaalkii kale ee ka horreeyay waxaan filayaa inay isku hal su-aal yihiin walaalkii kale ee ka horreeyana waxa uu yidhi gabdhaha waxaa keenay in tacaddi ay ku dhacaan waxa ay ka soo baxeen guryaha ayuu yidhi walaalkaasi su-aashiisii walaashii ugu dambeysay su-aasha ay qabtay iyo su-aasheenna oo ah maxaa ka mid ah tacadiyada ku dhaca haweenka ururka haweenka ee gobolka jubbada hoosena wacyigelino ma ka sameeyaan eh, arrimaha tacadiga waxaan su-aashaasi hordhigayaa maryan mahad ee gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka jubbada hoose soo dhawo maryan bismillaah eh, waan dhowahay walaal maasha allah waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada kismaayo Eh, dhammaantood waxaan leeyahay waa salaamantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, su-aasha lai weydiiyey waxaa waaye en, wacyigelin kama sameeyaan hawe- ururka haweenka gobolka jubbada hoose iyo degmada kismaayo En, haa waxaan u taagannahay annaga aan urur ahaan ugu samaysannahay in aan haweenka wacyigelino gabadha aan codkeeda meel dheer gaarsinaynin ama dhibaateysan oo dhibaatadeeda meel ay la aadagaranaynin inay muxuu ahaa dhibaatadooda ama tacdiyada haweenka loo geysto aan ka wacyigelino oo aan hor istaagno ciddii tacadiga geysanaysana aan la tiigsano muxuu ahaa laamaha amnigiisa cadaalad ay ku heli lahayd gabadhaas su-aasha aad i weydiisay taasaa maleeya Mhm, marka su-aasha kale dhegeystayaasha qadka soo beegsanayay walaal wuxuu yidhi haweenka waxaa tacadi u keeno guryaha ay ka soo baxeen Een, su-aashaas haddii aan ka jawaabo walaalkeen uu dhahay haweenka soomaaliyeed waxaa tacadiga u geysanaya haweenkii hore wuxuu dhahay guryahooday ku dhoorsanaan jireen Een, saan ognahayba intuu jiray dagaalkii sokeeye soddon iyo kowgii sano ee dagaalkii sokeeye uu jiray waxaa gacanta ku hayay qoysaska soomaaliyeed waxaa waaya haweenka soomaaliyeed Ee, waxaa jiray burbur badan haw- raggii soomaaliyeed gacantooda iyagaa isku dilay iyagaa isku dhibaateeyey ayagaa la kala qarinayay haddii markii raggii ay iyaga islaynayeen waxaa jira meesha maataa taalo caruura taalo in ay gabdhihii soomaaliyeed ay gacmaha laabtaan ay dhahaan annaga guryaheena noogula talagalay ee xaroodaan ee waxaa imaan lahaa maanta ma jireen wiil soomaaliyeed ee aqoon leh ama matelo ama maanta xildhibaan noo helo ama wasiiradan iyo askartanba lama heleen waxay ku imaadeen xag alle laakiinse waxay ku imaadeen haweenka soomaaliyeed haddii ay dhibaato jirin oo haweenka ay nimco guryahooda ku qabaan guryaha umaleynaya in gabar qoraxdan iyo dhibaatadan usoo baxda inayna jirin waxaan ognahay degmada kismaayo inay haweenka ka shaqeeyaan dhagaxa iyo dhismaha gabar dhibaatadaas ama dhagax jabinta gabdha aad arkaysa ay carakaawada qoday waxaan ognahay gabdho badan oo ku dhinteen carakaawada qoditaankooda gabdho badanaan ku weynay oo soomaaliyeed gabdhahaas haddii ay dheef haystaan oo biilka gurigooda lagu siinayo uma maleynaya inay gabar dhibaato u horseedaysa ay jirin gabar dhibaato binaan usoo bixi lahayd inay jirin raggii soomaaliyeed iyagaa tacadiga haweenka u geysta iyagaana dhibaatada wado markaad weydiisan waxay ku dhahayaan gabdhihii hore guryahay ku xariirsaneen gabdhihii hore raggii horeba hadda ma joogo gabdhihii ragga qaymaha agtooda ay ka lahayeen hadda ma joogo hadda waxaa jooga bahalo kan gabadha guursado wuxuu dan ka leeyahay habeenadaas ee gabadha ilma la-aanta ragga soomaaliya inay ilmaha rabin baawan hadda aaminsanahay annaga aan iska dhaadhicin haddaan nahay haweenka soomaaliyeed gabadha markay keligii tahay ninkaa wuu la noolaan karaa wuuna wuu dhaqaalaysanayaa markay ilmo imaadaan gabadha reerka ilmaha way ku dayacaan ninka fure hataa aabihii hadday joogaan hataa ma daneeyaan inay dhahaan ninka hadduu xumaaday reer uu ka dhashay reerkii ilmaha ma biishaan gabadhii ilmahay haysaa hooyaa la leeyahay guri fadhis muxuu u taraa gabadha inay qaadka gado inay yaanyada gado inay dhagaxa jibiso waxaa ku kalifay ragga soomaaliyeed ilmihiina biisha aad aragtiina gabar banaan taagane gabdhaha idinkaa dayacdeen idinkaana haddana dhehaysin waxaas qiil idinma noqotee ilmaha dayacsan biisha haweenka soomaaliyeed waa cadaalad waa tiirka maanta kaliya ay soomaaliya ku dhaqdhaqaaqayso waa lafdhabar waxay ku yihiin maanta adigoo isdilayso waxaa isku dilaysa aad ogeenay ilmahaada kula haysaa ay ilmihii wax baraysaa intaad aragtee maanta qaxootiyada kasoo laabtay ama joogo kismaayo ama soomaaliya daafeheeda ku siman waxaa gacanta ku haya haweenka soomaaliyeed gurigii maanta rag uu joogo ninka hadduu joogo hataa wiilka ma weydiisanayo hooyadiisu lacag gabadha ma weydiisanaysa laakiin way ku kalsoonta hooyada hooyada in wax walba la weydiiyo fadhi kudiraradaad fadhidiin markaas waxaa leedihiin haweenka soomaaliyeed iyagaa isdayaceen isma dayicina adaa waraabo oo rag haweenka kusoo diiratee meel ka fadhiista ragga oo diinta islaamka dib ugu laabta asalaamu calaykum mahadsan tahay taasi waxay ahayd guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose maryan mahad ayay ahayd weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka gaarka aan uga hadleynay horumarinta iyo haweenka tacadiyada ku dhaca sidoo kale haweenka oo ay soo agaasitay hay-adda s w s o oo kaashanaysa alban association ee dhegeystayaasha door ayay ka qaadan karaan iyagoona soo wici kara lambarka idaacadda toddoba afar lixaad konton iyo afar walaalka qadka ku jira ugu dambeeya ayaan siinayaa halo asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo soo dhawow barnaamijku aad la socotay su-aashaada
waa dhawahay walaalle ee barnaamijkaas aada u soo dhaweynayaa maasha allah tabaaraka leeyahay horumarka haweenkii lacagtida looga hadlaayo waa barnaamij ilo badan ee waxaan kusii dardaarmayaa inay haweenku ka taxdulaan taxdiyada ku dhacay in halna lagu soo wada jeestaan gabadhi wiilba waana soo dhaweynayaa barnaamij qiimo badan waaye waxaan soo rabnaa in gabdhaha yareerka ah ee uurka qaada ay ku dadaalaan maadaama ay wiilaanku qaadina uurka yeeshaan inay markay dhalaan ay ilaaliyaan oo siday ayagoo ruurtoo hooyada kusoo ilaaliso loo ilaaliyo si aysan xuquuqta dambi lamadaysa u gelin
waad mahadsan tahay haweenweynaha ku dhaqan magaalada kismaayo waa ay ku maqlayaan waxaan filayaa inay qaadan doonaan taladaada iyo sida wanaagsan ee su-aashaada uga qayb qaadatay subax wanaagsan aroori suuban ayaa idin leeyahay halo asalaamu calaykum
asalaamaalaikum wacalaykum asalaam walaalo soo dhawow magacaagii meeshaad joogtid
waa cabdullaahi muuse mudi uu soo laabtay magarta waa garta cabdulaahi maxaa kusoo celiya waqtiga oo hayo awgii cabdullaahi waxay soo celi gabadha hadalkii gudoomiye ku-xigeenka adeegyada ay soo celi magarta waan garta halo waan ka xumahay cabdulaahi ee, qadka ayaa ka go-ay dib noo soo beegsa ayaan leeyahay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqeynaa walaalka ugu dambeeya ayaan fiirinayaa doorkiisa halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaala soo dhawow magacay meeshaad joogtid caasha guulwade barnaamijku aad la socotay su-aashaada
Waalaikumsalam. dhibaatada ay kala kulmaan qoyska dibada caqabada caqabada saaran maxaa waaye waad mahadsan tahay gabdhaha qoysaska ah dhibaatada ay kala kulmaan ama caqabada haysato maxay tahay ayaa tiri gabadhaasi martida ayaan siin doonaa waxaan siinayaa abshiro khamiis ismaaciil iyo si doorka dhegeystaha si ay su-aashiisa u siiso gabagabadii barnaamijkana waana kusii shaqeynaa barqa wanaagsan subax wanaagsan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن واد مهتسنتين ستار اف ام إن أقبضها قبلها قريها جوجا أقبضها إلى كل مان أما قريها له ساسان وارك سواش سما إن أقبضها إلى كل مان محاكمة دا إن محي هذا إن قبل أيدو قرقة جوجتو لو ديدي إن شقيستو إن لسين مس- مصاريف كفيلن أنا لسين أما أوسن أبودين نكا ama maxay ahayd uusan damba ka gelin in ilmihii lagu dayaco in mas-uuliyadii guriga ka saarneed la dayaco ay gabadha la wareegto caqabadaha waxaa ka mid ah in gabadhii la furin lana dhaqanin oo ay iska ahaato qof un micnaha magacuyaal ah in gabadhii la bahdulo uu abyuusa ninka intuu naaga la guursado uusan danaynin uu micnaha ka guuro hadduu reer kala yeeshana kumaba soo noqonayaba biil ma siinayo waxaa u malaysaa ilmaha inuusan dhalin ama uus- uu rabay naagta intuu rabay bas ilmaha uu rabo uu ilmaheedii ku dayaco ilmihii ay la bayhoofto ee la siicdo la salecdo ay waxbarashadoodii iyo waxoodii ay kula- kala- kala daalaa dhacdo waxaa ka mid ah in haddii ay wax soo shaqaysato wax soo hesho uu ku dilay in maxaa ii siin weyda xataa waan aragnay gabdho lagu dilay gabdho nafti ku waayay baan aragnay waxaa ka mid ah in maxay aheeday maxaabad u baxdo banaanka u aado inuu gabadha jirkeedii u dilo uu dhibaato ay kasoo noqon weydo uu u saaro uu ku dhufto jirkeeda iyadoo ay ka xaaraam tahay inuu gabadha muslimka uu saa u dilo ninka Een, runtii dhibaatooyin badan iyo caqabado badan ayaa haysta gabdhaha guryaha joogo maxaa yeelay ma jecla gabdhaha soomaaliyeed waa gabdhaha ugu wanaagsan caalamka ah waxay jecel yihiin gabar walba inuu reerkooda ka burburin ma la socotaa gabar doonaysa ma jirto inuu reerkooda ka burburo intaa way samraysaa way dul qaadanaysaa mid walba oo lahayn waayey oo waalidkiiba hayn waayey waxaa nin ka soo saarta gabadha oo totoosisa isagoon waxba ahaynba wax ka dhigtaa berina wuu ku gacanseyraa hantideedii buu ka dhacaa hadday wax tabacdii wuu kala wareegayaa wax uu ogolyahay ilaah abuurta male ragga soomaaliyeed waraabo ayay noqdeen waxaan dhihi lahaa dib noo eega waxaanahay hooyada waxaanahay walaasha waxaanahay tii kuu dhexday waxaanahay owlaadaada hooyadood
aada aad baad u mahadsan tahay abshiro khamiis cale ayaa ahayd gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii shaqeynaa barnaamijkaasi waan uga hadleynay horumarinta haweenka iyo tacdiyada ku dhaca hay-adda s w s o ayaa barnaamijkani soo agaasintay oo kaashanaysa alban association gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii shaqeynaa ee, waxaan aadayaa falxado cabdulaahi maxamed ayaan aadayaa si fariinteeda ugu dambeysay wacye u dirayso haween- haweenweynaha ku nool ee, magaalada kismaayo inta maqlayso idaacadda iyo guud ahaan haweenweynaha soomaaliyeed
aad u mahadsan tahay mar labaadna waa idinkan mahadcelinayaa idaacadda star f m Een, fariinta aan diraya waxay tahay in horta haweenka soomaalida ayaga isku tashtaan Een, hore waxaa loo yiri celina uma qamuuqane cidina uma muuqano marka haddii aad aragtid haween intay guri joogto ilmaheeda lagu dayacayo Een, in badanaa aragne reerarka marka gabadha la furo ninka ma wadaneeyabo Hawe- een, hooyada yaa la daalaa dhaceysa waxbarasha hadeen guur markuu noqdo marka aabiyaa soo taagan laga yaabo du- habeenkii oo maxay ahayd hooyadii intaas dhibaato soo martay inuu ka dulboodabo oo nin een, maxay ahayd oo uu gabadha ku- een, uu siiyo taasna waxa waaye yacni een, maxay ahayd mas-uuliyad darro oo xagga een, ragga ka haysata dumarka Een, waxaa leeyahay isku tashta dumaro een, iniga isku naxariista siyaasadda hadday noqoto gacan issiiya Een, walaasha oo baahan hadday aragtid gacan qabo marka intaasaa fariin u diraya waxaan leeyahay asaaskii dunida iyo aniga dumar baan ahaa warshadihii aadmigiyo ugubka noloshaan ahaa ha yeeshee ina raago ergiya waxaan ahay dacwo eed baan ka tabanaya uurka ku qaada iyo maxaa fool arrima kulul dhibaatada kugu mulay horaadada igu macaan anqaris waxaan kaga dhigay asluubta wanaagsan iyo ashaxa dhaqankiyo hiddaha akhlaaqda maxaan ku baray aad baanu nasiib darnaa madfaca aqalkayga guway koniguriday maadiga awaalkii hooyannimo ma layska ilowsan yahay axyawey maadiga barbaariya uwadka iyo macali nababshaan ahaa astaantii taranka iyo ayaha guushaan ahaa hayeeshee inaan rago ergiya waxaan ahay dacwo eed baan ka tabanaya agaasimka reerka furaha agaasimka reerka furaha weliba kumaan ekeen ololihii calanka iyo qaybtii igu ahaadaneed awood anigoo la harin asayda inaan xirtiyo agoonta inaan la qaxo asayda inaan xirtiyo agoonta inaan la qaxo astaahil umaanan lahayn astaahil umaanan lahayn hayeeshee ina rago ergiya waxaan ahay dacwo eed baan ka tabanaya eed baan ka tabanaya waxaa leeyahay habeenka soomaaliyeed waxay ku jiraan meelaha ugu wanaagsan oo maxay ahato hooyada waa lama hooyada waa lama huraan fiiro gaara ha loo yeesho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farxada cabdulaahi maxamed ayaa taasi ahayd gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqeynaa martida barnaamijka ayaan waxaan siinayaa soddosoddon sikin iyo fariintooda ugu dambeysa ee ku wacyigelinayaan ama ay u dirayaan haweenweynaha soomaaliyeed iyo horumaradooda waxaan ku bilaabayaa abshiro khamiis ismaaciil ayaan ku bilaabayaa
waxaan leeyahay baaqa aan dirayo ragow waxaan ahay tii kuu dhexday oo kula dhalatay ee kuu dhashay ee kuu dhaqday yaan ahay waxaan rabaa inaad ii ilaaliso anigoo kuu xiraayo oo kuu soo libisayo ee kuu geejinayo ee kuu dhalayo ee kuu walacayo ee ragga asaaga ee kaa kormarnayo yaan dibadda markaan u baxna aadnig aan kaa badbaadin waxa i kufsanaya waa wiil waxa i dilaya waa wiil waxa i riixaya waa wiil waxa i bahdilaya waa wiil waxa maxay ahayde dheefta iyo diidana waa wiil insha allahu tacaala rogo waxaan doonayaa in aadna badbaadisaan aana iskaashano asalaamu calaykum waraxmatullahi
Een, bismillaahi raxmaan raxiim Een, magacayga waa luul maxamed guure Een, waxaan leeyahay ee, fariinta aan diraayo waxay tahay een, dhallinyarada soomaaliyeed ama ragga soomaaliyeed ama odayaasha soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay ee, fariinteyda ee, qaata Een, waxaan leeyahay walaal qofka aad ka soo akacdo subaxi waa aniga qofka kusoo habto oo kusoo waxsiisana waa aniga qofka kusoo toosiso ee magaalada kuusoo dirto waa aniga qofka aad kasoo kacdayna waa aniga qofka marka aad soo laabato talada magaalada aad kasoo maqasho kula soo laabatee fikradda ku siiso waa aniga mar walbaba anigaa ku garab taagan mar walba anigaa ku dhiso marka waxaan ku leeyahay hoos ii fiiri anigaa ku dhalay gabdhaha soomaaliyeed waa inaad hoos u fiirisaan waa inaad maxaa la dhaha dar yeeshaan insha allah
bismillaahi raxmaan raxiim waa suleyqo axmed naaji waxay le waxaan aniga fariin u dirayaa Een, maadaama aan nahay aan ka mid ahayn halgamayaashii soomaaliyeed ee caalanka keenay een, kasoo qeybgalay halgankii iyo xorriyadoonka soomaaliyeed ay yihiin gabdhaha lambar one sida xaawataako iyo qaar badan oo aan halkan kusoo koobi karin gaar ahaan dowlada sooma gaar ahaan jubbaland waxaan leeyahay gabdhaha waa in laga qeybgeliyaa doorka ay ka leeyihiin shaqada gobolka waa in laga qeybgeliyaa waxaad arkaysaa gabdho madax ah oo xildhibaano ah ama wasiiro ah aan shirarka laga qeybgelin xitaa oo aanan loo yeeran meelaha maxay ahayd la dhisaayo xitaa ay- ay rag kaliya isku sawiraan waan kasoo horjeednaa si- siiba wasaaradda haweenka waa inay arrintaas ka dhiidhisaa haweenka ururka haweenkana waa inuu ka dhiidhiyaa waxaan leeyahay gabdhaha waa jubbaland waa hormuud waaye waa aragteen siday uga qayb qaataan howlaha maxay ahayd idinku aa qaban karin aada iyo aad bay uga qayb qaataan sida soo dhaweynta oo kale sida xafladaha oo kale waxaan rabaa in dowladda shaqadeedana gabdhaha la garab istaago oo gabdhaha ay la keeno birima laga dhigo waa mahadsantihiin
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la dardaaramayaa ama fariintay ugu dambeyso oo walaalahey aan u dhaafayo inay iska dhaafaan waxyaalaha oo ilaahay raali ka ahayn oo diinteena islaamkana ay ogoleen inay iska joojiyaan usoo laabtaan diinta islaamka ay ku dhaqmaan mar walbana waxaa aniga sameynayna waa gacantayno wax aniga aan sababsano leewaay wax wax sameeyana waa cunugeyna qofka lagu sameeyana waa aniga marka waa is leenahay mar walbana waxaas ina aniga oo maalin walba aan ka shesheekeen waa laga fiican yahay waxaa la dardaaramaa ilaahay halaga cabsada hala joojiyo tacdiyada loo geysanayo haweenka hala joojiyo diljilka loo geysanayo hala joojiyo waajibaadka ilaahay idin siiya kasoo baxa si oo loo gaaro horumar iyo wanaag si loo gaaro waajibaadka kasoo baxa ariga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waxaa warkayga ma badno waxaan leeyahay gundhiga dhibaatooyinka sababa tacadiyada waa daraagiska magaalada aan joognana hadda wuxuu ku hayaa faro aada u kulul waxaan fariin u dirayaa wasaaradda caafimaadka oo kale waxaa jira farmashiyaashii laftirkooda hooyaday maanta dhan wax soo korinaysa wiilkeeda in jidka loo taaganya oo cirbada halis ah oo qofkiiba jidka inuu ku dhacayo hadduu waayana uu qofka qalalayo la duro laga iibiyo marka wasaaradda caafimaadka waxaan halkan faraan u marsiinayaa inay arrimahaas dabagal ku sameeyaan oo laga madnuuco farmashiyaasha daawooyinka daraagiska oo halista ah oo dadka la siinayo waxaan kaloo booliiska u sheegayaa in daraagiska laga hortago hadduu daraagiska hoos naga noqdo waa la badbaadaya tacadigana wuu yaraanaya
bismillaah waxaan halkan baaq ugu soo jeedinaa bulshaweynta reer jubbaland khaasatan reer kismaayo in muxuu ahaa gabdhaha markay tacdi ku dhaco inaan qarsanin ay gabdhaha soo bandhigaan dhibaatadooda waxaalo waxaan u taagannahay in aan caawino inaan muxuu ahaa aan cadaalad la raadino in ay dhibaatadii ay ku jirto ee ka baxdo waxaan leeyahay ragga soomaaliyeed ama bulshaweynta roo soomaaliyeed inaan hal meel ugu soo wada jeesano dhibanaha qofka muxuuaha dhibaatada geysanaya inaan ka gudubno waxyaabaha dadka dhibo inaan ka gudubno waxyaabaha dhibaatada geysanaya waxaa ceeb eh in muxuu ahaa maalin walba gabar soomaaliyeed la dhibaateeyo oo lagu eedeeyo inuu wiil soomaaliyeed dhibaateeyo maalinta maalin walba markaa walaashaa dhibaateysa gabdhaha soomaaliyeed waxay gaari doonaan in muxuu ahaa afrikaada kale ay walaalsadaan oo ragga soomaaliyeed ay ka cararaan marka hanoogeyniina waraabahe waxaan leeyahay soo dhaweeya gabdhaha soomaaliyeed ee dhibaatada naga joojiyaan leeyahay ragow aada bay u mahadsan yihiin martida barnaamijka ayay ahaayeen kuwa aada maqlayseen dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ayaan taagannahay intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka gaarka aan uga hadlayna horumarinta haweenka iyo tacadiyada ku dhaca barnaamijka waxaa soo agaasintay hay-adda s w s o oo kaashanaysa alban association anigoo maxamed ibraahim washington barnaamijku idila socodsiinay idaacadda star f mna siddeetan iyo sagaal dhibic shan magacatisan waad ka dhagaysanaysaan ismaaciil cali ajaayna waa uu farsameynayay intaan barnaamijkan mid lacayn aan ku kulmi doono maalintan iyo maalinteeda xigta aniga iyo bahda idaacadda star f m oo isku duuban waxaan iga tegaynaa aan noqono kuwa haweenka ilaaliya dhoora
ragow gob haddaad tihiin fariin gaaraban wadaa